الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين anigii waqtigii la socdaba farxad weyn bay noo tahay inaanu dalkii inaan kusoo laba noqono aad iyo aad waxaan baadina sidaa noo soo dhaweysay imtixaana noo soo dhaweeyey waxaanu martiqaad ugu maqnayn dalka muxuu ahay turkiga dhulkaas oo ay inaga dhexayso dalkaas ay inaga dhexayso saaxiibtimo badan iyo taariikh aynu wadaagno iyo howlqabsi naga dhexeeyo halkaa waxaan ku aragnay oo kula kulanay waxaa ugu mudnaa briministerka briminister ergadan iyo debutigiisa iyo wasaaradiisa waxa aanu muxuu ahaayey waxaanu lahay laba waddan oo taariikh badan ka dhaxayso oo wada qabsan kara howlo badan oo dhinacyo badan leh waxaan ku qancinay in annaga iyo soomaaliya aanu nahay laba waddan oo walaala ah laakiin aan qadiyadada goor istaagga aanahay waxaan cidna la wadaagi karno ama aanu cidna ka talageli karno ay tahay dadkanaani buuxda ayana arki arrimaha kasoo kula kulanna laakiin ay tahay qadiyadeedu wax laba taabtaan mayna tahay waxaanu kale oo ka wada hadlay in hargeysa iyo turkiga aanu ka furino laba xafiis oo ka shaqeeya danaha labada dal waxaanu martiqaad u fidinay dowladda waxaana wafdi uu hogaaminayo deputy prime ministerku ay iman doonaan insha allah wakti munaasiba waxay ballan qaadeen inay wafdigu uu uu uu iman doono dalkeenna wakti munaasiba oo aynu ku heshino insha allahu tacaala turkigu waxaan kusoo aragnay dal weyn oo diyaar in wax wada qabsano oo taariikh badan inaga dhaxayso oo awood leh oo niyad samir badana ay ka muuqato una diyaara innaga iyo dalal kaloo badanba khaasatan africa ah inuu usoo jeesto wax la qabto inaguna waxaynu mar walba diyaaru nahay inaynu ka faa'iidaysano fursadaha inoo yimaada oo aynu dalkaa iyo dunida u diyaarka inay wax qabato aynu soo dhaweyn iyo sharaf oo aan madaxxumo iyo sharafxumo dadkii duniya naga carta inaan la iman aanu limaado waxaynu dadku soo jeedano hadday tahay bacamusirkooda hadday tahay kuwa maalgashiga doonaya hadday kuwa siyaasadda doonaya hadday doonaya kuwa magac iyo sharaf doonaya intaba inanagana aynu yeelno inaynu inaguna aynu waajibka iyo xilka ayna saaran ee qaran aynu ka soo bixi doono oo aynu inaguna xilkeenna aynu gudan doono dalkiiyo dadkiinu inooga baayahay dhaweynta fiican aad soo dhaweyseen wasalaamu calaykum waraxmat waxaa ka socdaa wargeeska somaliland today muddadii saddex sannadan xilka haysay waddanku wuxuu ku tallaabsan uga dallaaran ilaa hadda guddoomiyaha xisbiga hore indhihiisu ma daba hor markaa waa maxay ficilta u diraysaa
ismaaciil waxaan ka socdaa telefishinka royal t v waktigii ay qabsoomi lahayd doorashooyinka somalilan hadda waxaa qaadhay sanad iyo bilo arrinkaasi maxaa kaga qorsho ah waa su-aasheeda koowaad su-aasha labaadaan ku weydiinaya waxay saxaafadu wixii qabashooyinka ku saabsan doorashooyinka hay-ad qaran kuleeya baa ku shuqulla wax dowladda somalilan ay mar laba dib u dhigayso doorashooyinka qaranka waktigooda iyo nidaamkooda iyo goorta loo qabtay ma ay jirto dowladdu waxay mar walba diyaaru tahay inay waktigii iyo goortii loo qabtay doorashada ee dimuqraadiyadda ee sharciga dimuqraadiyay inay sidiisa u fuliso wixii waajiba kala gudboonna ay buuxiso
mudane madaxweyne waxaan ka socdaa t v-ga qaranka somalilan magacayguna waa cabdiraxmaan muuse cumar su-aashan ku weydiinaya waxay tahay waxaad sheegtay in turkiga aad u sheegteen una bandhigteen in somalilan iyo soomaaliya ay tahay ay yihiin laba dal oo walaalah oo kala madax bannaan dowladda turkigu taa ma idinla qaadatay markii horese ma madmadowga kaga jiray arrintaas
dowlad kasta dowladda turka qura kuleeya dowladda turka waa dowladaha daneeya inay mantaqada taliya ku noolahay aada u daneeyo weeye waaynu ognahay wax fara badan bay ka qabatay soomaaliya una qabanaysaa howlo fara badanna way kaga jirtaa dhowr jeerna howlaha waa isku daday inay soomaaliya iyo somaliland soo kento marka maadaama ay tahay dowlad muslima وحوق وين وعود له والدنيا منطقة ده والصومالية ركوا حرن طبعا والدنيا يا قضية الصومالية الصومالية يكون يجعلها يكون مقعد دونتان يسوكيك يسوك سوكوتي لكن قضية الصومالية أنا كنا سير واجب سايا وحنا سارن إن وحول قبس يسوق وين سلام لا يلنا لكن الوعد إنه بوقف الصومالية كتاعت هاي عرفت الصومالية الصومالية هذا هو